waxaan salaamayaa dadweynaha isugu yimi xafladda tan aad baan u salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa mas-uuliyiinta somalilan oo ah u shaqaynaysa muwaadinnimada dalka haddaanu nahay reer boocame waa soo dhowaynaynaa waa la shaqaynaynaa waxaa loo baahaya inaynu wada shaqayno si daacada oo cadaalada u wada shaqayno oo danta ku jirto sidaasaan idin leenahay annagoo ah odayaasha boocame oo aad idinna og tihiin ciidankoodana aragteen wax wada shaqayn waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dhammaan jamhuuriyadda somalilan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka golayaasha baan salaamayaa salaamta islaamkaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan kaloo salaamayaa madaxda somalilan oo golahan joogata sida taliya ciidanka iyo odayaasha shaqaynaya dhammaantood waan salaamayaa intaa waxaa wehelisaa ilaa koob iyo sagaashankii markii ay tagtay dowladdii afweyne calankaa saaka ka taagan boocame calan aan ahayn lagama taagin kaasaa shaqayn doona waxaanu la suganay dowladda somalilan jamhuuriyaddu markay na soo gaadho ayaanu la suganay baaraka allahu fiikum saakayna soo gaadhay waa ka taagnay waxaanu soo dhowaynaynaa ciidanka waxaanu la shaqayn doonaa madaxda somalilan dhammaan waxaanu ku kalsoonnahay oo doonaynaa intiraafka somalilan iyo inaanu xuduudadayada soo xidhanno assalaamu calaykum odayaashii ka mid ahaa ganacsatada waxaanu raacsannahay sidaas ciidamada iyo odayaashu ay sheegeen ayaanna itiraafka somalilan aad iyo aad baanu u soo dhowaynaynaa waanu la shaqaynaynaa haddii ilaahay idmo waxaanu ka doonaynaa waxqabad muuqda oo la taaban karo baanu ka doonaynaa sidaasaan anoo ka hadlaya afka dhallinyarada degmada boocane waxaan horta aad iyo aad isu dhoweynaynaa jamhuuriyadda qaranka somalilan kuwaasoo ku howlanaa siday u horumarin lahaayeen deegaankooda sida sool sanaag yacayn muddooyinka ugu dambeeyeyna ku howlanaa siday waxuga qaban lahaayeen deegaanada gobolka sool loo yimaada sida degmada boocame haddana iyadoo degmada boocame ay kusoo wajahan yihiin kuwaasoo ku howlan inay mar kasta waxqabad u muujiyaan waxaan baaq halka uga dirayaa oo baaq jamhuuriyadda somalilan ugu diraya bismillaahi raxmaani raxiim anigoo magacaygu yahay axmed muse yuusuf axmed joolli saaka waxaan ku sugnahay sidaad aragtaan degmada boocam ee ka tirsan gobolka sool somalilan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada boocame si qurux badan oo wanaagsan oo sharaf iyo karaamo iyo cisibere ay noo soo dhoweeyeen saakana guri walba oo ka mida guryaha ku yaalla degmada boocame ha yaraado ha weynaado iskuul ha ahaado goob ganacsi ha ahaado xarun dowladeed ha ahaado waxaannu ka taagnay calanka jamhuuriyadda somalilan dadku si qurux badan bay u soo dhoweeyeen annagoo aan horumarkii jamhuuriyadda somalilan si xoog le noo soo gaarin baannu diyaaru nahay ciidanka jamhuuriyadda somalilan baana awoodda iyo nabadgelyada degmada boocame suga ciidanka jamhuuriyadda somalilan ee militariga baa nabadgelyada degmada boocame suga shacabkuna wuu kala shaqeeyaa wixii falala oo dhibaato ku keenaya shacabka iyo degaankaba waanu u soo gudbinaa sida aad la socotaanba degmada boocame muddo dheer waxa ay tabanaysay waxyaalo fara badan oo ay ugu horrayso waddada afar iyo tobanka kilomitir ee laamigu inoo jiro haddaanu nahay reer boocame mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan si aad iyo aad aanu u soo dhowaynaynaa hili hooba waanu garab taagannahay waanu la shaqaynaynaa haddaanu shacabka boocame qaybihiisa kala duwannahay waxaanu diyaar u nahay inaannu xukuumaddayada la shaqayno oo aan annaga iyo xukuumaddayada naloo dhexayn sida aad aragteed mudane madaxweyne calanka jamhuuriyadda somalilan baa degmada boocame ka taagan kana taagnaa kana taagnaan doona taliyaha ciidanka degmada boocame ugu horreyn wuxuu u mahad celiyey aqoon-yahaan axmed muuse yuusuf oo had iyo jeer u taagan waxqabadka ciidanka degmada boocame aadna ugu ololeeyey arrimaha degmada wuxuuna taliyuhu ka codsaday madaxweynaha muuse biixi in loola soo dedejiyo baahiyaha ciidanka iyagoona had iyo jeer taliyaha ciidanka degmada boocame cabdifataax maxamuud aadan samatar waxaan ku salaamayaa halkan uga soo dhaweynayaa ciidanka anigoo ku hadlaya magaca deegaanka iyo degmada aan ka daali doonin kana tirsan ciidanka jamhuuriyadda somalilan ee degmada boocame waa ciidankii xoogga dalka xoogga ciidanka qaranka ee degmada boocame ciidankaas oo muddo dheer ku shaqaynayey voluntary agabkiisa wuxuu ka sugayaa dowladda jamhuuriyadda somalilan isagoo ku qanacsan kuna shaqayn doona insha allaahu sidaa ku shaqayn doona xagga kale markaan u yarbeedho degmada waxyaalo badan arrimaha bulshada amnigii baanu nahay annagu oo waxaanu ka mahad celinayaa degmadu aad bay noogala shaqaysay arrimaha bulshada oo kala duwan xubnaeda kala duwan ururka dhallinyarada haweenka odayaasha waxgaradka macallimiinta dhammaan aad bay noola shaqeeyeen waana ka mahad celinayaa sida wanaagsan ee sharafta leh geesinimada leh kalsoonida leh ee ay noola shaqeeyeen u soo dhoweeyeen calankooda iyo qarannimadooda ay u qaateen haddana amniga aanu gacanta ugu hayno uguna hayn doonno insha allahu annagoo taana ka sugi doonna doonida leh ee shacabka ummadda ay noo soo dhoweynayaan una shaqaynayaan deegaanka gudihiisa waa in idin muuqataa deegaanka gudihiisa dibadiisiiba aanu gacanta ku hayno ay muuqanayaan shacabkii ciidankii amnigii oo shaqaynaya dhammaan saasay ku sugaydaan dowladda qaranka yaad ugu yihiin calankooda qarannimadooda jiritaankooda iyo dhammaan diyaar ugu yihiin
xaafad walba waddo walba oo ka mid ah saaka waxaa laga taagay calanka jamhuuriyadda somalilan waxaanuna la kaashannay taagistaa calanka ciidanka ku sugan degmada boocame insha allahu tacaala calanka wuu ka taagnaan doonaa degmada boocame annagoo reer boocame ayaa ka taagnay dadka gobollada u dhowdhow degmada boocame ka soo hadlaya ma ay laha degmada annagaa leh annagaana ku sugan yaan waxba la eegin warbaahinta boocame annagaa joogna ammaankeeda annagaa sugna shacabkii iyo ciidankii oo isgarabsanaya ayaad arkayseen oo weliba gaadiidkoodii wata halkan aanu ku sugannahay waa ceelka ay caanka ku tahay degmada boocame taliyaha ciidanka milatariga degmada boocame
bismillahi raxmaan raxiim anigu waa taliyaha ciidanka degmada boocame sida uu idiin sheegay rofesoorku ciidanka annagaa horta ku hayna magaalada gacanta waxaan doonayaa inaan dhegeyna ka saaro waxyaalaha beenta ah ee had iyo jeer miidiyaha la dhigay dadka laga dhaadhiciyo gacanta boocame waxay ugu jirtaa waa annaga waa ciidanka jamhuuriyadda somalilan annaga oo taageerayna jamhuuriyadda somalilan aad iyo aad noogu hambalyeynayna madaxweynaha dhammaanna xidhiidh la leh taliya qaybada iyo ciidamada hoggaanka hore saas aanu magaalada gacanta ugu hayno halkan aanu taagannahay muuqaalkeeda bulshada arrimaha kala duwan waxaan uga mahad celinayaa ilaahay baa xaqooda gudi kara bulshadu oo leh ururka haweenka hooyooyinka waxgaradka culimaadudiinka cuqaasha ilaa ardayda saa fiican ee ay noola shaqeeyeen amniga noogala shaqeeyeen oranniga nooga sida wanaagsan ay magaalada noogu soo dhaweeyeen amniga uga shaqeeyeen waxaannu diyaar u nahay inaannu shaqayno shaqayna doonno insha allaahu wax allaale wixii ka hor yimaada amniga ciidanka qaranka somalilan ee degmada boocame inaan gacan bira wax kaga qabanno ceelkani waa ceelkii boocame waa ceel taariikhi wuxuu jiraa ceelkani lixdan iyo saddex sano waa ceelka magaca layihaahdo boocame waa ceel xilligii la asaasay taariikhaan waxaa laga joogaa lixdan iyo saddex sano waxaa ka cadba xoolaha sida aad aragtaan wuu ka dhisan yahay wuu ka cabi jiray geelu arigiyo cabiya qaababka idiin muuqda waxaanu doonaynaa wixii hore ee laga soo daayey miidiyayaasha ee hore loo sheegay maamulada kale ay sheegteen in ay been tahay saaka boocame annagaa gacanta ku hayna horey ugu haynay haddana ku hayna kuna hayn doonna insha allaahu insha allaahu wixii dambe ee gacan ku hayna waxaan doonaynaa inaad aamintaan aragtaan qaadataan dhegihiinna wixii lagu shubay ka saartaan saas ayaa soo duwanay waa kan ceelka wuu idiin muuqdaa taariikhaan ceelka qaadkiisa wuxuu u dhisan yahay ay bulshadu ku taagtay iyadoo ay bulshadu ku taagtay gacanteeda u samaysay kaabadahan ku dhisatay dogooyinka aafiya kacabitaanka geesha ceelku qaab ku dhisay waa kan waa idiin muuqdaa boocana haddaad maqashaan waxaa laga yaabaa